magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka socotay dhismayaal iyo nashqadayn kala duwan oo lagu sameynayo laamiyada ku yaala caasimada haddaba shacabka magaalada muqdisho ayaa si weyn u soo dhoweeyay dhismaha wadooyinka caasimada ee muddooyinkii u dambeeyey ka socday waxaana ka mid ahaa hadalladoodii soomaaliya guud ahaanteedba ay waddo ee lagu hagaajinayo bilicda magaalada isla markaasina lagu dhisayo waddooyinka markii hore burbursanaa waa kuwan qaar ka mida shacabka magaalada oo aad u soo dhoweynaya tallaabada dhismaha waddooyinka isla markaasina dawladda ka dalbaya in la furo waddooyinka qaar maadaama dawladdu hadda ay bilowday inay furto waddooyinka muhiimka ah ee shacabka loo fududeeyo marinka waddooyinka caasimadda muqdisho haddaba shacabka reer muqdisho qaarkood oo aan la hadlay ayaa fikradahooda ila wadaagay u aragtaa waddooyinka magaalada muqdisho laga dhisay iyo kuwa hadda weli dhismaha ku socda ee dardarta ku socda
maasha allah bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbialcaalamiin wadooyinka hadda maasha allah waa si wanaagsanaa loo dhisay degmooyinka qaar maba arkaynaba karkeshan antarloog le wada saaray sida hadda degmada hodan oo kale kaaraan antarloogaa laga wada dhigay marka laamigan weyn oo hadda naloo furayna maasha allah aad iyo aad ay u mahadsan yihiin
maxaa marka isbedelo hadda waddooyinka ka dareemaysiin maadaama dhismaha uu batay aad iyo aad aad iyo aad waddooyinka xataa meelahan oo hadda isku yacni xaafadaha isku raranka oo la dumiyey waddooyin waxaa loo soo saarayaa maasha allah war anaka waa waa taageersannahay maasha allah maamulka hadda jiro waa maamul wanaagsan waddooyinkana ka shaqeeyey wallahi waxaan qabaa shan sano kalaa looga daro maamulkan maxaa yeele waddada hadda sidee tahay si kasii wanaagsan haddana sii noqone wax yar waxaa dhiman dhagaxyada in nagala qaado waana naloo ballan qaaday guddoomiye mongawa noo ballan qaaday guddoomiye waxaa kaa codsanaynaa anaka maadaama dhallinyartii oo mootaaleyda canshuur bixiyayaasha aan ahayn ballanqaadka aan noo samayso oo dhagaxyada waa la furaha aad dhahday hal halaa halaa naga furto oo oo maraysay digfeer waxaan rabnaa kuwa kalena inaad noo noo furtid